بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda sagaal iyo tobnaad min suurati aracd afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa innamaa yatadakkaru ulul albaab qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afaman axadka yaclamu og annamaa kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaada nebi allow lagu soo dejiyey min rabbika rabbigaa xaggiisna lagaaga soo dejiyey alxaqu xaq inuu yahay qofka og kaman ma la mid baa huwa isagu acmaa arrinkaa ka indhala waxaa weeyaan istifaamku waa inkaari qofka og waxa lagugu soo dejiyey ee waxyiga ah inuu xaq yahay xag rabbina ka yimid ogtaas waxa weeye rumeeyey xaqnimadaas iimaan la yimid ma la mid baa qof ku dulhagabsanaya ama ku kufoodhacaya mugdiyaal iyo baadinimo oo sida qofka indhahala oo kale oo aan u jeedin meesha bohoshaa iyo meesha toosan iyo meesha uu ku kufayo sidaasoo kale kaa u dhacdhacayo oo kale qofka ah waxay ka dhigan tahay waa qofka dhunsan labadaa ma isku mid baa istifaamku waa inkaari isku mid maaha indhala-aantan loogama jeedo gaal gaaladu inay indhihii wejiga ku yaalay la-yihiin oo indhihii malaasan yihiin aysan waxba u jeedin taa loogama jeedo camahan waxaa looga jeedaa camal basiira basiiradoodii ayaa tirantay oo ay ka indhaalaa yihiin oo eberkeeda ah fa innahaa laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur indhihii basiiradii baa baa ka tirantay weeyaan markaa mufasiriintu haddee aayadda sababu nusuulkeeda xamse bin cabdulmudalib iyo abijahl bay ku soo degtay mufasiriinta qaar baa maray oo midkaan indhahala waa abijahl midkaan xaqnimada qur-aanka ogoo rumeeyeyna waa xamza nebiga adeerkii calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay cid kastoo ay ku soo degtayba aayaddu waa caamkaasoo waxa weeye khusuuska macnaha gaarnimada sababu nusuulka ujeedku ma ahee waxa weeyaan sideedababa fariiqa mu'miniintaa iyo fariiqa gaaladaa bay aayaddu tilmaamaysaa kaman huwa acmaama la mid baa innamaa yatadakkaru waxaa waansamaya oo waansama ulul albaaba kuwa caqliyada u saaxiibka ah aayaadka ilaahay waxaa ku cibro qaata waxaa fiirfiiriya caqliyada saliimka ah ee fayow kuwa u saaxiibkaa dadka caqliyadaa fayowle oo saaxiibkaa baa markaa la tilmaamayaa kuwa ay yihiin maadaama labadaa qolo kana indhahala iyo kaas ee nuuraya ay kala fog yihiin waxaa kufrigii iyo jahligii waxaa lagu shabahay indhala-aan waa isticaaradii tabciyada ahayd dayib kaa indhahala ee jaahilka ah ee gaalka ah dadkaa marka ulul albaabka ah baa waansamaya ulul albaabku waa dad tilmaamo leh sagaal tilmaamood baa layna siinayaa sagaalkaa tilmaamood baynu qaadanaynaa oo la arkayaa marka kuwa ay yihiin ulul albaabku alladiina kuwa weeyaan innamaa yatadakaru ulul albaab ayaa waansama oo waansama alladiina ulul albaabkaaso ama hum iyagu alladiina waa kuwa yuufuuna oofiya oofinaya bicahdi illaahi ilaahay cahdigiisa iyo ballankiisa oo u dardaarmay kuwa oofinaya weeye awaamirta ilaahay bay la imaanayaan wixii ilaahay reebayna way ka harayaan addoommada takliiftii la saaray lagu mashaqeeyey kuwa weeyaan kuwa oofinaya kow oo walaa yanquduuna aan burinaynin almiihaaqana aan burinaynin miihaaqu waa ballankii weeyaan ilaahay wixii uu amray kuwa aan khilaafaynin cuhuuddii la adkeeyey iyaga iyo ilaahay u dhexaysay ma burinayaan ballamadii iyaga iyo addoommada u dhexaysayna magu ma burinayaan walaa yanquduuna almiihaaq waaladiina kuwa weeyaan yasiluuna xiriirinaya ama xiriiriya maakii amara allaahu ilaahay u amray bihi maagaba an yuusala in la xiriiriyo wixii ilaahay faray in la xiriiriyo kuwa fartoomaya oo xiriirinaya weeyaan wayakhshawna kuwa ka yaabaya weeye rabbahum rabbigood kuwa ka haybaysanaya oo ka baqaya weeyaan wayakhshawna rabbahum wayakhaafuuna waxay kaloo ka yaabaan suu'a alxisaab xisaabka kiisa xun ayay ka baqaan xisaabta xun ee naar in la gala keenaysa taasna way ka cabsadaan waaladiina kuwa weeyaan sabaruu sabreen kuwa sabray weeye ibtiqaa'a wajhi rabbihim sabir bay la yimaadeen laimaatinka ay sabirka la yimaadeen noocyadii saddexda ahayd oo sabirka oo daacadii bay ku sabrayaan dhibaatooyinkii ku dhacayay bay ku dul sabrayaan macaansidii bay ka sabrayaan waaladiina kuwa weeyaan sabaruu sabreen ibtiqaa'a wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa dalbid ay dalbayaan darteed oo waaqaamo ogeenna salaata salaadana ogeen wakhtiyadeedii ku ilaaliyeen oo wa anfaquu bixiyeen mimaa kii rasaqnaahum aanu ku rasaaqnay siran wa calaaniya si hoose iyo si muuqataba siran musiriina xaalay yihiin wa calaaniyatan xaalay yihiin macnaha kuwa mucliniin oo muujinaya oo daahirinaya kuwaa weeyaan siran wa calaaniya wayadra'uuna waa kuwa reebaya oo dafcinaya bilxasanati wanaagga asayi'ati xumaha xumaha lala soo qaabilo wanaag bay ku dafcinaya jahliga lala soo qaabilo xilmi iyo dulqaad bay kala hortegayaan oo ku reebayaan dhibaatada la dhibaateeyo iyaga sabir bay ku reebayaan waxa weeyaan wayadra'uuna bilxasanati xasano ayay ku dafcinayaan oo ku reebayaan asayi'ata xumaha sagaalkaa tilmaamood bay leeyihin innamaa yatadakaru ululalbaab tilmaanta koowaad aladiina yuufuuna bicahdi illaah walaa yanquduuna almiihaaq waaladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal wayakhshawna rabbahum wayakhaafuuna suu'a alxisaab shan والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون تي سقالات بالحسنة السيئة سقال كات المامود ويكو عليه أولو الألباب كل قوت المامي صلاة ويؤغية سيدة هيد بيؤغية وقت يدي بكو إلى وحي إلهي أدي بي سسر أح sadaqadu hadday iska sunno tahay si hoose qofku inuu iskaga bixiyo way sii fiicanta haddii sadaqadu waajib tahayna inuu si muuqato u bixiyo si loo ogaado inuu sakada bixiyo oo xoolaha uu ka sakeeyo oo magaranaysaa looguna daydo xumihii lala soo qaabilayeyna xasanadaasay ku dafcinayaan waa xadiidkii ahaa wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha waxaa samaynaysaa sayi-ada waxaa ka dabageysaa xasano iyo wanaag tamxuhaa way tirtiraysaa tilmaamaha kuwa leh ulaa'ika kuwaas lahum iyaga waxaa u ahaado ay leeyihiin cuqbadaar daarta ciribteeda daarta ciribteeda waa maxay cuqbadaar alcaaqibatu almaxmuuda ciribta la mahadiyo ayay leeyihiin cuqbadaar daarta dambe ciribteeda wanaagsan oo aakhira ah ciribta wanaagsan waa maxay waa jannadii marka weeyaan cirib wanaagsan bay leeyihiin cuqba daar waxa weeyaan waa janna weeyaan jannay leeyihiin ciribtaa wanaagsan isla aayaddaa lagu fasirayaa aayadda dambe ayaa caddaynaysa tilmaamaha wanaagsan bay leeyihin ulul albaab baa la yidhaahdaa dadka waxaa la yidhahdaa asxaabu alcuquuli asaliima baa la yidhahdaa dadka caqliyada fayowleh ee wanaagsan ee dheergaradka ah ee daacaddaa weeye oo ilaahay ku xidhan subxaanahu wa tacaala qaraabadii bay xidhiirinayaan waladiina yasiluuna maa amara allaahu bihi an yuusala wixii ilaahay amray in la xidhiiriyo ayay xidhiirinayaan ilaahay bay ka yaabayaan ijlaalan wa tacdiiman weynayn ilaahay ay weynaynayaan tacdiim ilaahay ay tacdiiminayaan ilaahay baa qalbigooda ku weyn ilaahay bay ka cabsanayaan ilaahay bay ku xidhan yihiin dadka noocaasa weeyaan isma dhiganayaanoo dad janno iska go-aansaday inay meel iskaga tagaan taal maahee wayakhaafuuna suu'a alxisaab xisaabka kiisa xun xisaabta xun bay ka dhigan tahay taas bay ka baqayaan maadaama qofku xisaab xun haddii la marsiiyo waxay keenaysaa qofkii inuu naar uu galo marka daacadii ilaahayna waa ku toosan yihiin waana baqayaan xuduuddii waa ilaalinayaan sabir bay la imaanayaanoo ilaahay dartiis ibtiqaa'a wajhi rabbihim sabirka ay la imaanayaan cidna ugama jeedaan ilaahay dartii ba uga jeedaan sabirkan waacdiis dhowrka ahayd ilaa saddexdii qaybooda waaweynayd baa markaa aayaddu shamlinaysaa baa layidhi inay daacadii ku sabraan oo naftoodii ku layli ku layliyaan inay waxyaalaha soo wajahaya xanuunada iyo dhibaatooyinka iyo cudurrada iyo waxyaalaha ku imaanaya ee qadarta ilaahay ku dhacday oo iyaga taabanaya xanuujinaya way ku sabrayaan waxay ka sabrayaan macaasida kuwa macaasida iyo xumaha ku macaansanaya oo xumihii samaynaya oo xaaraantii isticmaalaya oo macaasidaas ku raaxaysanaya oo waxaa ku dhex jira xumihiina way ka sabrayaan macaasidiina way ka sabrayaan ulaa'ika lahum cuqbaddaar ciribtii wanaagsanayd baa marka la tilmaamaya cuqbaddaar janna lahum waxaa u ahaaday cuqbaddaar jannaatu cadnin nagaadiga jannadeeda ayaa u ahaatay lahum waxay leeyihiin cuqbadaar jannaatu cadanin nagaadiga jannooyinkeedii oo jamaca jannaat ayay leeyihiin ama cuqbadaar hiya cuqbadaarku jannaatu cadanin nagaadiga jannadeedii wey yadkhuluunaha way gelayaan haa oo jannadaas iyagii baa gelaya wamanna waa gelayaa salaxasuu banaaday oo min aabaa'ihim aabbayaashood ka ahaaday iyo wa aswaajihim kubayas aswaajtoodii xaasaskood iyo wa duriyaatihim ubadkoodii tarankoodii reerkii hadduu kala maqan yahay oo qaar meelin kaaran jiraan oo naar iyo balaayo iyo dhibaato dee waxa weeyaan waa waa waa dhibaato waxa weeyaan dadkaani marka iyagii jannadii galaan oo ilaahay jannadii ku maamuuso waxaa kaloo jannadii gelaya waman salaxa salaxdaa waxa weeyaan dadka salaaxa laga helay koow iimaanka dadka iimaanka lahaa wey jannada waxaa gala horta cid iimaan leh kow cidaan iimaan lahayn jannada waa ka xaaraam ma galaan dadka suubanaaday oo iimaanka laga helay oo min aabaa'ihim aabbayaashooda wa aswaajihim aswaajtoodiiyo dumarkoodii ah wa duriyaatihim awlaaddoodii ah markaasaay halkaa isweheshanayaan waa loo keenaya xataa haddii dadkan aan loo keeninoo meelo kale jannada iyo dabaq kale ay kaga jiraan waxaa ka sii nashaad iyo farax badan in laysku keeno oo ay wada joogaan oo ay is arkayaan markaasaa laysku keenaya faraxoodii baa markaa taam noqonaya waxaa la tilmaamayaa haddii dadka saas usrada isku ah ee iimaanka lahaayee wanaagsanaa aysan isku camal ahayn oo camalkoodii kala kaxeeyo jannada dabaqaad kala duwan iyo darajaad kala duwan ay tagaan kuwa derajada hoose joogay waa la dallacsiinayaa derajada kore kuwii joogay sababtood waa loo geynaya waa laidiin soo qaaday baa idinku daacadaad la timaadeen iyo khayrkaad la timaadeen iyaa si aad u heshaan dadkiinnii wanaagsanaa iyagiina waa la idinkeen ilmuhu hadday cibaadaya daacayo wardiya khayr badnaayeen oo waalidkii meel hoose joogo waalidkii baa la qaadaya ilmuhu baa loo geynaya haddii ilmuhu meel hoose joogeenoo waalidku meel sare joogay waxaa la qaadahayaa kuwaana la qaadaya hadba kuwii sareeyaa loo geynaya waxay culimmadu tilmaamayaan dadka ay ka dhaxayso nisbe diiniya oo diintaa ilaahay ku walaaloobay oo iskagu xirmay iyaguna waa la mid baa la leeyahy oo meeshaan ay joogaan kuwii wax la berayay haddii derajadoodu sarayso kuwii wax berayey ee diinta ilaahay berayay derajo hooseeyaan oo kuwa wax baranaya daacada iyo cibaadada iyo wardiga khayrkoodu badnaa in loo geeyo haddii kuwan kale iyagu cibaado badnaayeenna in loo geeyo sidaasoo kale iyana waxaa la yidhi waa mufasiriintu saasa qaarkood maraya sidaasaa loo karaamaynaya arrinkaasi waa fadli ilaahay ikraam kaley leeyihiin karaamayn kalena way leeyihiin waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yadkhuluuna waa gelayaan calayhim iyaga dushooda min kulli baaba albaab dhammaanti albaab kasta malaa'ig baa ka soo gelaysa meesha albaabay leeda albaabadaas malaa'ig baa ka soo gelaysa maxay la soo gelayaan tahniyad albaab kasta baa la yidhi oo jannada albaabadeeda ka mid a malaa'ig baa ka soo gelaysa ahlu jannahay u soo gelayaan waa u tahniyadaynayaan waa u ducaynayaan waatan waxay dhahayaan maxay dhahayaan salaamun nabadgelyo calaykum idinka dushiinna ha ahaato salaamun waa iska joogto waa salaam joogto ah salaamun calaykum nabadi dushiinna ha ahaato bimaa sabartum bisababi sabrikum sabirkaa soo sabidhe bimaa sabirtu bimaa sabartum salaamun calaykum nabadgelyaa dushiinna ahaataydaan waxaa weeye dushiinna nabadgelya ha ahaato aafaadkii waa ka nabadgashee mixnadihii waa ka nabadgashee waxa weeyaan sabirkii adduunka ah soo sabidheen darteed sidaas bay ku dhahayaan haddaa adduunyadii soo noogteen oo cibaado iyo daaco iyo khayr nafta ku soo laylideen oo nafta soo dhibteen waxa weeyaan haddaa raaxaysanaysaan marakan baa raaxaysanaysaan salaamun baatiin marakan salaamun calaykum waa bishaaro kale oo ay leeyihiin daaru salaam baad ku nabadgelaysaan oo aad gelaysaan wey waxaa la yidhi sagaal tilmaamood bay dadkan lagu soo tilmaamo sagaalkii tilmaamood hal tilmaanoo ka mid a baa laga soo qaaday hadda waa sabirka salaamun calaykum bimaa sabirtu bimaa sabartu nabadgelyaha leedihiin sababtoo ah sabirkaas soo sabidheen tilmaamo kalaa jiray oo sideed ah oo sabirku ka mid ahaa sabirku waa ku jiray sagaalkaa sifo sabirkay laga soo qaaday lianna inta kaleoo dhan sabirkay soo hosgelaya isagaa u madaxa inta kaleoo dhan tilmaamaha sideedda kaleba haddii sabirka la helo iyagana waa la helaya haddii sabirka la waayana iyaga la heli maayo salaamun calaykum bimaa sabartum ayay dhahayeen ilaa xag rabbina salaam baa uga imaanaysa ahlu jannaha salaamun qowlan min rabbi raxiim malaa'igtiina waa salaamaysaa iyaguna waa isi salaamayaan waka fa nicma alla nicmo lahaaye cuqbadaar ama fa nicma waxaa nicmo lahaaday cuqbadaar daarta ciribteeda ciribta wanaagsan oo maxmuudada ee xamiidada ah taas baa nicmo lahaatay oo maxay ta waa jannada weeyaan jannada weeyaan fa nicma waxaa nicmo lahaatay cuqbadaar daartaan hadda aad joogtaan adduunka ciribtii aad ka dhaxasheen oo jannadii ah ama cuqbadaari daarta aakhiro aad joogtaan abaalmarinta ah ka hesheen oo iyana jannadii ah cuqba daar taas baa nicmo lahaatay wey markii tilmaamaha sagaalkaa la tilmaamay oo mu'miniinta tilmaamahooda ah waxaa ilaahay sheegayaa kuwa gaalada ah tilmaamo ay leeyihiin oo xunxun waa sida ilaahay caadadiisu ay tahay oo markii qolada ah wanaagsan la sheego qolada kalena in la sheego qoladaan xun haddii la sheegana kuwa wanaagsanna in la sheego qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa yanquduuna burinaya cahd allaahi ilaahay ballankiisa iyo cahdigiisa cahdigii laga qaaday wixii loo ballamay inay ilaahay rumeeyaan inay ilaahay adeecaan inay ambiyadiisa rumeeyaan cahdiga ilaahay kuwa burinay ilaahay iyaga udhexeeyey ama iyaga iyo addoommadaba udhexeeyey min bacdi miihaaqihi miihaaqiisa ka bacdi intii la adkeeyey adkayntiisii dabade kuwa saa samaynaya oo wayaqdacuuna goynaya maa maa alladii ama maakii amara allaahu ilaahay u amray bihi maagaba an yuusala in la xidhiiriyo shaygii ilaahay amray in la xidhiiriyo bay goynayaan kuwii hore waxay ahayd shaygii ilaahay amray in la xidhiiriyo bay xidhiirinayaan kuwaana shay gaaladaah shaygii ilaahay amray in la xidhiiriyo bay goynayaan raximkii iyo qaraabadii bay jarayaan oo wayufsiduuna fasahaadinaya fil ardi ardada dhexdeeda tilmaamaha kuwa leh oo dhulka macaasida iyo xumaha iyo fuxshiga samaynaya bal arag dadka xumaanta samaynaya noocay doona ha noqdeen wayufsiduuna fil ardi weeyaan kuwaa xumaha samaynaya ulaa'ika kuwaas lahum iyaga waxaa u ahaatay lahum waxay leeyihiin allacnatu lacnad bay leeyihiin lacnad baa ku taalla wey lacnad ilaahay naxariista ilaahay oo laga dheereeyo baa ku taalla oo ay leeyihiin iyagaaba leeba xoole ay leeyihiin oo kale iyagaa la siiyey lacnad baa idinku leedihin idinka abaalkiinu waxaa hesheen lacnad baa hesheen baa la dhahaya lahum soo horumarinta la soo hormariyey allacnatu iyaga waxaa u ahaato ay leeyihiin lacnad bay leeyihin ulaaika lahum lacna lacnadu waa raxmadda ilahay laga dheeraada wey jannadoo laga eriyo weeye laga cirdeeyo qofka usan u soo dhowaanin lacnadaasi leeyihi ilaahay baan ka maangal walahum waxay kaloo leeyihiin suucu daar daarta teeda xun daar xun bay leeyihin wax xumeeya oo ka nixiya bay daarta aakhirana leeyihiin oo ah naarta jahannamo la yidhaahdo in lagu abaalmariyo waa cagsigii ama dabaroggii kuwa mu'miniinta janno meeshii laga siiyey baa kuwaa naar laga siinaya ilaahay labadii wado ummadda waa u caddeeyey ilaahay waa inoo caddeey waxaa leeyahay kuwa wanaagsan tilmaamahaasay leeyihiin gadaalu fiiri haddaa la soo sheeg kuwa xunxunna tilmaamahaasay leeyihiin iska ilaali labada abaalmarin ay helayaanna xaqiiqo weeye sidaa weeyaan kuwana taa iyo jannay leeyihiin kuwana naartaa iyo lacnadaasay leeyihiin kuwa wanaagsan allah ina ku daro allaahu ilaahay yabsudu risqa risqiga ayuu u waasiciyaado u fidiyaa liman yashaa qofku doono wayaqdiru ilaahay waa ciriirayaa waa ciriiriyaa qofku doonana duulku doonana ilahay waa ku ciriiriyaa waa xikmadda ilaahay iyo maslaxaddaa keentay qofka orodkiisa iyo shaqadiisa wax ku xidhan maaha u waasicintaani qofkuu doonoo ilaahay u waasicinaya mid mu'mina loo waasicinaya ilaahay u dhiibaya oo u buuxinaya adduunyada iyo risqiga iyo iyo maarata maalka mid gaalana waa loo waasicinaya iyasna waa loo dhiibaa mid mu'mina lagu ciriiriyayaa risqigii waxaa kaloo lagu ciriiriyaa mid gaalaa lagu ciriiriyayaa isagana waa liman yashaa ciddou doono wey buu u waasicinayaa ciddou doono ilaahay ku ciriiriyaa amaba qofkii laftiisii kii haddeer loo waasiciyey yabsudu risqa liman yashaa kuu doono ilaahay u waasicinaya wayaqdiru waa ciriirayaa isagii laftiisibaa lagu ciriirayaa haddeer taajir buu ahaa hanti buu lahaa hani buu ahaa faqiir baa laga dhigay ama haddeer faqiir buu ahaa waxba ma haysan hani baa laga dhigay yabsudu risqa liman yashaa wayaqdir liman yashaa bay ka dhigantay iyadu haddaba maaha kan lagu ciriiriyey hadduu iimaan leeyahay in la nacay kan xoolaha loo beriyey hadduu gaal yahayna badintaan jacayl la jecel yahay in loogu beriyey maaha qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa farixuu way farxeen kuwa gaalada ah bilxayaati nolosha addunyaa ee dhow noloshaan dhow iyo birbirkan bay yaqaanaan oo ku farxeen farax oo kibira weeyaan waa adduunyada iyagu ku farxaan horumarka adduunka iyo dhaqdhaqaaqa gaaladu iyo isbedelada iyo waxyaalahaas ee ziyaadada adduunka u siyaadayso taas bay ku farxaan walxaal mal xayaatu nolosha aysan ahaanin addunyaa dhoweyn fi laakhirati fii jambi alaakhirati aakhira markii la dhinac dhigo ilaa mataac raaxa yar mooyaane wafarixuu way farxeen bilxayaati اdunyaa wama alxayaatu noloshiina maysan ahayn addunyaa dhoweyd fi laakhirati aakhira fii janbi alaakhira markii la fiiriyo markii iyada la eego ilaa mataacun raaxo yar oo liidata mooyaane adduunyadan oo dhan waxba ma ah qofkan xataa muminkaa loo dhiibay israacin maayo laanna adduunya o dhan ba haddii xataa loo dhiibay muminka waa wax iska mataaca weeyaan aakhirow danaynaya qalbigiisu halkaasuu la jiraa wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa mataac wayaquulu waxay yidhaahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay wayaquulu ladiina kuwii waxay leeyihin kafaruu gaaloobay lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi calaa muxammadin nebi maxamed dushiisa aayatun mucjizo aayaddaasoo min rabbihi rabbiga xaggii ka ahaatay maa lagu soo dejiyo maa aayad lagu soo dejiyo aayatun min rabbi oo waaba lagu soo dejiyee boqolaal aayadoodoo waaweyn oo mucjizaada nebiga la siiyey maxay iyagu leeyihiin aayadday sheegayaan waa maxay waxay sheegayaan nebi muuse taan ku maqalnoo kale baddii loo kala dillaaciyey maxaa isaga loo siin waayey nebi ciise taan ku mucjizadii la siiyey kuwa dhintay inuu soo noolayn jiray oo kale maa la siiyo moxamed soo nooleeyo dad waa hore dhintay oo lala-yahay mayna tus muuna tus qul waxaa dhahdaa nebi allow inna allaha ilaahay yudillu waa dhumiya man yashaau ciddou doono dhumintooda ilaahay waa dhumiya wayahdii ilaahay waa hanuuniya ilayhi xaggiisa man axadka anaaba noqday kii xaggiisa u noqdo kii haddeer xumaa hadduu noqdo oo toobad keenoo habboonaado isagana ilaahay waa hanuuninayaa subxaana wa tacaala arrinkuna ilaahay yaddiisou ku jira ee maaha nebigu inuu aayaddu doono keeni karayo waxaa weeyaan famaa tuqni alaayaatu wannudur can qowmin laa yuuminuun digi digayaasha iyo digniinaha iyo aayaadku qolo aan marna iimaan yeelanayn waxba uma taraan waxay u taraysa ma jidho marka nebigu calayhi salaatu wasalaam aayadtii u weynayd buu la yimid qur-aankan cadiimkaa wey mucjizada u weyn ambiyadii hore oo dhanna mucjizaadkooda ka weynan ka badani waa qur-aankan intaasoo aayadood iyo intaasoo mucjizaa isagoo isaguba ka kooban yahay hadday aayad rabaan qur-aankaana ku qanci lahaayeen wey wayahdi ilayhi ilaahay waa hanuuniya xaggiisa man anaaba man axadka anaaba noqday aladiina kuwii baa ilaahay hanuuniyaa yahdii ilayhi xaggiisa wuxuu u hanuuniyaa man anaaba aladiina aamanuu waasaa uga badishay ama man anaabadaas aladiina hum iyagu aladiina kuwa wey aamanuu rumeeyo iimaanka laga helay kuwa iimaanka laga helay amar kasta iyo arrin kastoo in la rumeeyo la dalbay kuwa rumeeyey wey aladiina aamanuu oo watadma'innu ay xasilayso quluubuhum qalbiyaashoodu bidikri illaahi ilaahay xuskiisa ilaahay xuskiisa dikriga ilaahay towxiidkiisa kuwa ay ku xasisho weeye aladiina aamanuu oo watadma'innu xasilayso quluubuhum mudaaric baa la leeyihi lianna mudaaricu waxaa weeyaan waxbuu faa'iideynaya dawaamu lidminaan walistimraar ayuu keenaya alaahoy baraaruge bidikri illaahi ilaahay xuskiisa iyo dikrigiisa bay tadma'inu lquluubu qalbiyaashu ku xasilaan isagoo qofku iska welbahaarsan oo iska wareersan oo iska si ah markuu ilaahay dikrigiisa iyo qur-aanka akhriyo salliga nebiga akhriyo calayhi salaatu wasalaam oo cibaadaya daaca la yimaado culayskii baa ka dhacay alaa bidikri illaah alaahoy baraaruge bidikri illaahi ilaahay dikrigiisa iyo tadma'inu lquluub qalbiyaashu yaa qalbiyaasha taasi ku xasishaa wey ee baraaruga qalbigiinna waxaad la timaadaan dikriga ilaahay la imaado aladiina aamanuu kuwaas kuwa weeyaan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan duubaa laan janno geed janno baa lahum iyaga u ahaatay duubaa bay dhihi jireen culimmadii hore soomaalidu laan janno iyo geed janno baa lahum iyaga u ahaatay waxaa la leeyahay duubaadu hadde duubaa jannaa lahum iyaga u ahaatay duubaadu intaasoo tafsiir baa ku jiree tafsiirka soo jamcinaya duubaa khayr badan iyo nicmo badan baa lahum iyaga u ahaatay duubaa lahum iyo wa xusnu ma'aaba marjic wanaagsan horay ku xidhoo aladiina aamanuu watadma aladiina aamanuu wa camiluu camal fala saalixaati duubaa janna lahum iyaga u ahaatay iyo wa xusnu ma'aabin baa lahum iyaga u ahaatay marjic wanaagsanna way leeyihiin arrintaasi maxay taha marka waxyaalahaas dikrigaas ilaahay laguu tilmaamayo bal hadda halkan ka tilmaan kuwa rumeeyey ilaahay iyo rasuulkiisa iyo wax kasta oo la yimid wey qalbigooda dikriga ilaahay buu ku xasilaya oo ah tilaawat lqur'aan qur-aanka kariimkaa bay akhrinayaan tasbiix bay la imaanayaan taxmiid bay la imaanayaan takbiir bay la imaanayaan tawxiid bay la imaanayaan iyagaa la imaanaya ama iyagu haddaysan la imaan aw bisamaaci daalika min hayrihim cid akhrinaysa qur-aankii iyo dikrigii bay dhegaysanayaan oo ka maqlayaan alaa bidikri illaahi watadma'inu quluubuhum bidikri illaahi wey marka mu'miniintu qur-aankay ku xasilaan weheshadaan iyo dikriga ilaahay taas bay la imaanayaan alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub wehel isagaa ugu filan marka wehel taas baa ugu filan duubaa lahum cinda rabbihim taa wanaagsan bay leeyihiin iyo waxusnu maabin walahum waxay kaloo leeyihiin xusnu ma'aaba marjic wanaagsanna way leeyihiin taasna waa la tilmaamaya oo ilaahay baa marjica wanaagsan ku abaalmarinaya wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab